أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo warbaahinta alfurqaan aad kala socotaan xiliyadan oo kale maalin walba oo jimco ah barnaamijka qodobkan ku eegayno maanta waxaa ka mid ah falanqayn ku aadan isbaarooyinka tirabeelka ah ee yaala qayba ka mid ah gobollada dhexe ee ku sugan ciidamada dowladda federaalka diiradda ayaan ku lafaguri doonnaa arrimahaasi waxaa igala qaybgelaya barnaamijka oo aan wax ka weydiinay arrimahaasi nabadoon samatar iyo iyo nabadoon cabdiraxmaan fiigaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, markaan waxaan soo dhoweynayaa een, martida barnaamijka soo dhowaada nabadoon fiigaal iyo nabadoon samatar waxaan maanta mowduucan uu ku saabsan yahay isbaarooyinka dowladda federaalka u taala gobollada dhexe meelaha yar ay ka joogaan ayaan maanta ka hadli doonnaa Een, nabadoon cabdiraxmaan fiigaal ayaan su-aashan siinayaa Een, nabadoone marka hore waxaad noogu warantaa een, shabeellaha dhexe iyo isbaarooyinka yaala bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin markaan ka hadlo een, isbaarooyinka shabeellada dhexe nimankaanu dowladaan ha yidhiheen markay dowladaan ha yidhiheenna waxay suubiyu hayaan wadanka waxay ku suubiyu hayaan isbaaraja way dhigteen meel kasto ka soo bilaaw galgalatay ka soo bilaabeen ceelcadday dhigteen ceelmacaanay dhigteen laba meelood ka dhigeen warshiiqay dhigteen cadalay saddex meelood ka taallaa cali guduud ay taallaa burdacaaray taallaa maxamed siciiday taallaa xeebtoo dhan meele alimale waxay ku sinan tahay cadaanlixii afkeera bartaasay taallaa marka dowladaana markay filaayeen waxay u yimideen inay dadka furtaan muga waxaa waaye dadka dharka xataa dharka ka furto waayaan meelay ku roonyihiin male howshooru dowladaan hay marka hore wadanku soo galeen mooryaanimo waaye nin kastaba mahubta u taabsaa si loo kula tun weyahay ninka afar qora haysto halka saddex haysto raacdayhaa xaalka hore meeshaasuu maraa waa tahay isbaarooyinkaas aad soo tirisay een, maxaa lagu qabtaa waxaa lagu qabtaa dadka hal lacag uu kaa qaada boonu ku guyaha halna xaggu tagaa wuxuu ku leeyahay toban doolar tuur hal dharkuu furana hal naagtuu xoogaa nidaamka hordhama saas waayaba ismailku noocaas basay ku qabtaanba isbaa dowladaa hay leeyihiin dowladduna waa mooryaan waa hogaamiye kooxeed barnaamijkiisa camal macnaha sidii dowlad dili lahay qayb qayb sidii loo koox xoog badan yahay adiga ninkii toban qor haystaa ma- magaaladu talaa haddii hal tumayan lama haysta imaadna halkaasaa meesha qabtaa talada hordhama saas waaye barnaamijkaasi ku socdaan maxaa u sabab ah marka isbaarooyinkaas isdaba yaala isbaarunkana waxaa u sababa moogta nimanka waxaa ugu tuweyn eh, murtadka weyn oo xasan shaqa ugu tuweyn mooreennimana asaa bilaaba manoo dhulka furaayo cidda hoyogu ka tarabiil galaa dadku xawaalay kala baxay mooreennimada asugu soo bilaaba aad tanu macnaha ay daliil keeni waaye marka odaga weynay meesha barnaamijka ku arkeen mooreennimadu xamaray ka socotaa meel waa kan badiyaa la gatuu haayo ma- maraakiib la keenay mugga iyo kun qof kasta waxay awoodo qofta hal qor haysata haddii baabuur celi karto nadawat waa celiya shaqadu saas le waaye marka een, maadaama waxooda ee dhac iyo ay yihiin een, in wax la boobo oo wax la dhaco oo wax la qaribo marka maxay dadka een, ugu sheekeenayaan inay yihiin niman oo dowlad iyo horumar wado nimanka dadka waxay leeyihiin dowladaan wadnaa wadanku soo galeen horumaraan wadnaa dowladda aan dhalatay waa dowladda ha- aa soo- aa cusboonaatay ha la qaato qoryaha la qaato aa ay marka wadanku soo galeen haddana mooryaan caadi oo mooryangarriyay noqdeen nin kasta meel kasta isbaaradaas taallo baabuurka inta lacagoo laga qaada haakadaa waaye caadi saas waaye kuu soo hero hadda goboladan dhex kusoo hero meelahan joogjoogana xeebtay joogaan halkaasay xeebtay isugu hereen dhulka xeebta ahoo badda afkeer hiilka badday saareen meesha bartaasay saaran yihin marka kii soo kudaa waddada imaanaayo saasay isbaarada u qaadi waayaan
waa tahay Een, markan waxaan siinayaa nabadoon samatar nabadoon samatar een, maxay tahay dhibaatada lagu qabo isbaarooyinkaas بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين الإنسان على أمور الدين والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن وبعد إن هرتها إلهي سبحانه وتعالى خيرها كسيو ما أنتنا سومالي وحي ترادا صدر مقدا سؤال كرنا وحي كرتو ترادا حل بولي نريد حلال مدرش إنك أما شرعة إلهي وسبحانه وتعالى ومضنا كمان نستي برواقضا أصل وحي كتمت asal halkay ka timid waa isbaaro iyo nin baalki dhihi jiray jidgala iyo baalki dhihi jiray mooryaan meel fariisata dagaalko dhan halkaasuu ka yimid mooryaan si u soo socotay oo isbaaro u dhiganayso xagga hadda ka hor baa waxaa dhacay een, meesha la yiraahdo een, sarkuusa shishadeeda meel ah ayaa waxaa ka dhacay wabaar xaraf sokadiisa baa nin keligiisa isbaaro dhigtay wuxuu ka tegey qoladii soke uu joogi jirtay x control f gooye way dirireen wuu ka tegey halkaasuu isbaaro dhigtay isbaarada halkaa u dhigtay baabuuraa u timid baabuurta markuu u yimaadeen wuxuu yihi lacag keena war lacag ma haynaa liin sigaaru wuxuu ku dhejiyey dhowr geed oo qodxalaha meesha ku yaalla geedo qodxale geed qodax luu sigaar ku dhejiyey wuu shiday dabayshu markay timaado si- wuu baxayaa gebigiisa sigaarku si wax la dhuuqayoo kale markaasuu yidhi ciidanka meeshaa fadhiya ma idin kugu yeeraa mise lacagta waa bixinaysaa ha noogu yeerana lacagta waa bixinayna siduu lacagta uga qaato uga daldalanaya ilaa waagu marka uu beriye ka hor uu ka cararay habeenkii dhan meeshuu taagnaa waxa biijiyo qudaar keenaya gaari qudaar keenaya unbuu lacagta ka guray Een, hadda kor waxaa kaleetoo dhacay een, siinka dheer nimanka haysan jiray oo qaa'imiinta ahaa baa gaari caasi baawar caasi yaa lasoo isa markaas yara lacag ma hayno waxaan waxaan markaasuu yidhi nin caasi watay dileen caasigana xagga kale uu ku baakimayay markaasaa layidhi een, ninkii meesha mas-uulka ka ahay halkaas waa ka jiife ord soo kici lacagta iga dhindhe markuu tegey markuu tegey ninkii marada ka soo rogay oo la hadlo dharbaa waa kici waayey maradu ka soo rogay xabadaaba ku taalba madaxay uga taallaa xabada wuu soo laabtay muxuu ku yiri lacagta iska bixiyo yiri wuu bixiyey lacagtii lacagtii wuu degdeg ku bixiyey way direen mooryaantu horta halkaasay kasoo bilowday asalkooda waa nimankii bacmadowda dadka ku dili jiray waxan oday baana hadda kor wuxuu sameeyey baa layidhi weliba odagaas anigu waan arkay war dhigilayu deganaa wiiluu dhalayoo mooryaan ah buu qorisi wiilkuu tegey waxbuu soo dhacay waa loo yimid markaasaa li wiilkaagana dhacay wuxuu yidhi marka dambe waryaga dhegeyso mar dambe ta xoolo dadkoodu nool yahay ii keeni wuu baxay wiilkii nin deris la ahaa oo xaafadda gees ka deganaa baalkii wardhiigley buu u tegey alaab gaari gacan u saarey ka soo qaatay wuu soo is- odaga raacay guriga markuu galay buu uga soo markaas waryaa hebelow war wiilkaaga alaabtiidii sitaa markaasuu wiil ka dharbaahay waa cay wiilkii waa garaacay waryaa maanaan ku dhihin uu yidhi qof nool alaabteeda ii keen wax weeda mooryaantii halkaa ka soo bilaabatay wey waxaan shareecada ilaahayna waxay la dirirtay oo maxkamadii islaamka ay la dirireen dadkii nuucaasa waa laga sifeeyey waa hee waa laga sifeeyey gaalkacyo ilaa muqdisho waa la sifeeyey dhoobley ilaa muqdishona waa la sifeeyey meesha la yidhaahdo luuq ilaa muqdishona waa la sifeeyey ma fahamte beledweyne ilaa muqdisho waa la sifeeyey xeebka ilaa xaradheere la hubiyo waa la sifeeyey wixii la sifeeyey oo dhan wixii kudkude iyo sun iyo balaayo ku jiray baa soo kacay ma garata horta waxa gaaladu ay doonaysaana waxa weeyaan inay shareecada ilaahay lala diriro dadku islaayaan isbaabi'iyaan isbaaro isku dhigtaan qabaa'elaadku islaayaan markaa ka bacdan ay u haraan dhulkan dahan ee dahabka iyo macdanta iyo shidaalku ka buuxo inay u haraan hadhowta sidaas wey horta waxa laga doonayaa meesha nimankan aad u jeedaan ninbaa waxa la war waxaa fiir markaasu waxa ka dambeeya aad ugu fiiri waxaan fiiri maynaa annagu waa aragnaa wixiina waan ognaa laakiin waxa ka dambeeya baa ka baas badan xasan waa nin shaydaan ah ninkaas ninka shaydaansaynan ma una soo marin soomaaliya inta la og yahay oo annagu aan ogno aan ah, maaragtay caqli lahayn shariif ninka la yidhaahdaa waa ninkii iibiye weye waxaan ninkii gaday weeyaan oo gaalada ka gaday oo laga iibiyey isaga in uu shareecada ilaahay ka soo faaruqo safka gaalnimadana soo biiriyo lagu qanciye wey midkaanuna wuxuu ku jiray baraboos uu ku jiray markaas labada kun labada kun iyo baalkii dhihi jiray iyo iyo iyo iyo iyo baalkii iyo koob koob iyo tobankii ayuu ninkaanu tegey bacdeenna intaas wuxuu ku jiray wuxuu ku jiray jaamacad uu uga soo baxayey wuxuu uga soo baxayey wuxuu uga soo baxayey sidii ummaddan uu ku lugoyn lahaa yuhuud iyo ameerika isku qabtay waa la diyaariyey ninkan isagoo diyaarsan buu yihi dowladdii maanta isagaa la wareegey markuu la wareegna wuxuu fulinayaa danaha ay leeyihiin yuhuud iyo ameerika uu fulinayaa iyo iyo maaragtay iyo iyo scandinavianka iyo dadkaas maaragta een, eh, kufaartaas ayuu fulinaya maanta waxaad arkaysaan een, isbaaraad ka hadlaya isbaarada cirka way u taallaa dhulkan way u taallaa baddana way u taallaa waxay u taallaa ummadda calooshooda u taallaa iyo jeebkooda ay u taallaa isbaarada meel kastuu isagu dhigtay waxaana dareemaysaan haddeer waxaa laga hadlaya gedo ay ku- ka qaylinayaan diyaaradio naga xira dadaa naga baaba'ay meelayn isbaar u olina xasan ma leh qasabna waxaa ku ah ya qasabna waxaa ku ah weel weel wuxuu ku dhidi- wuxuu ku jiraa ka dhididaa leed xasan waxaa qasab ah dadka uu xukumaahay waxa ay sameeyaan inuu sameeyo inay sameeyaan wax isagu sameeyo uu uga horreeyey la'anna isbaaradii cirka u tiilo dhulka u tiilo badda u tiilo dadka jeebkooda u tiilay qasab weeye ayaguna inay dhigtaan wixii uu sameeyey bayna samaynayaan Een, haddaan kaa dhex gala nabadoon samater een waxaad dhahday een isbaarada waxaa soo bilaabay xasan sheekh maxamuud een sida adii sheegtay Ha.
een marka een gobolada dhex maanta inaan ka hadalno oo xasan sheekh oo madaxweynihii aa ugu horreeyey saas miyaa ka wadaa isagaa ugu horeeya isagaa keena waxan isagoo wada dhulkoo nabad ah buu keenay oo cadaalad dhibaatadu ay ku eg tahay ummaday dhibaataynayaan cadaalaha laftiisa ayna habeenkii seexan karin nabad ayna ku ledin buu keena soo kaxiyey markuu soo kaxeeyena wuxuu keenay meesha la yidhahdo cali guduud wuxuu keenay meesha la yidhaahdo een, een, een, een, een, ruunurgood wuxuu keenay aadan yabaal wax alla iyo wixii nabad ka jiray cagtaa lagu dhiftay waa la dilay wixii la doono wixii la doono waa la dilay aragtiya lagu dilayaa dadka wax ka hadlayana mar looma ooyaan wey maalka waa la qaadanaya gabdhaha waa la kufsanaya maalka la yidhaahdo ee, gaadiidka waa la qaadaya waxaba yaraatee xaaraanka in ma jiro waxaa la yidhi ari haddii weer laga dhigo xaakim ya xaq ma lahan baa le weer baa xaakim laga dhigay oo xasan iyo atbaacdiisa ah ma garata horta wax xaquuqahay leeyihiin dadkuna ma jirto gobolada dhexena isagaa keenay gobolada dhexe hadda sida ceeldheer oo kaleeto ciga oo kaleeto yaaleen ceeldheer agteeda yiileen ilaahay fadliga waa laga qaaday masegawaa iyo baalka dhihi jira waxay yiileen maraa suuley waa laga wareejiyey oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu u- maaragtay ilaahay ummadan ku salladay shaydaankaas mujaahidiin baa ilaahay ku salladay nimanka mujaahidiinta meesha jooga way ka carareen markay ka carareenna waxay ku hareen ciga iyo wixii xeebka mara oo hobyo iyo halkaa u socda bay dhibaan iyo wixii xaradheere u socday dhulkaasay dhibayaan weli dhib bay ku hayaan een meeshan isagaa keena ciidanka ma ayna joogin ciidan xaradheere walaayaa ka dhisnayd mudug la yidhaahdo een meesha la yidhaahdo ceel- ceeldheer walaaya galguduud baa ka dhisnayd een meesha la yidhaahdo een- een ciga iyo soonaheeda marka la gaaro een meesha la yidhaahdo een waxaa ka talinaya shabeellada dhexe dhulkaas kaleeto nabad bay ahayd dadkuna dad walaalaa oo isjecel bay ahaayeen bacdeenna isku dooroo yidhaahda wanaagga walaalkay isagaa ku wanaagsan waxaan ceelka isla cab oo calafka isla cuna oo baalka la yidhaahdo een- een haddii gacantu kala gaadho ay gacanta kale la jirto walaal raalli ah oo la yidhaahdo oo la israali geliyo oo dhiigga shareecada ilaahay loo xugun tago hadduu qof qof dhiig ka keeno hadduu maal ka qaato shareecada ilaahay loo xugun tago kuliyaatu kamsa abaa shaqaynaya bacdayna wax alle iyo wixii oo dhan way soo koobeen waxayna ku koobeen jeebkooda iyo caqli xumadooday ku koobeen ninka la yidhaahdo een, een, dabageed baa hadda kahor wuxuu yidhi xilligii midowga maxaakiimta markii etoobiyaanko wada ay keeneen beledweyne wuxuu yidhi wax kasta oo idinka mamnuuceen midowga maxaakiimta xalaalay idin yihin oo idinka xaaraanta nimeeyeen maantana mid kasta oo yimaada wuxuu leeyahy wax kasta oo xalaal ahaa xaaraantiyaa idiin bannaan hadda wax kasta oo xalaal ahaana xaaraana xalaalay idin yihiin wax kasta oo xalaal ahay iyo shareeco lagu dhaqmo iyo maaragtay kitaabka ilaahay la tudeeyo iyo maaragtay diinkoo dadka la baro ya cagtaa lagu dhiftay wax kasta oo xaaraan ahna way keeneen nimankaas waxba yaraatee dhimani ma jiraanoo xumaanay nimankaas samayn lahaayeen waxaan dhihi lahaa marka dadku inay baraarugaan oo dhegaha taagaan xooluhuba xooluhuba marka ay mid gees joogtaa arigoo kaleeto biif bay tirahdaa markaasay dhegta taagtaa dhegta markeeda kuwa kaleetona way istaagaan war xoolaha dadku hama caqli yaree wardadoo warkaana maqlo ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala baraaruga baraaruga oo ilaahay subxaana wa tacaala wax alla iyo wax maaragtaa ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa lagu tumanayo ka diira aduunkuna wax aad samaynaysaan dhibaato dadka ku samaynaysaan dariskiinna iyo walaalkiinna iska daaya wixii aad samayseen ilaahay uga soo laabta shareecada ilaahayna soo biiriya shareecada ilaahayna usoo xugun taga soona toobad keena waa tahay waan ku soo laabanayaa nabadoon samater markaan nabadoon fiigaal dhankiisa haddaan eego nabadoone waxaad soo sheegtay in gobolada dhexe gaar ahaan shabeellada dhexe ee dowladda federaalka isbaarooyin tira beela ay dhigteen maxaa kale ay ku soo kordhiyeen oo aad is dhihi kartaa meelaha isbaarooyinka ay dhigteen iyo meelaha kaleba ay hadda ay joogaan maxay kale kusoo kordhiyeen
bismillah alxamdulilah waxay ku soo kordhiyeen kaniin laleeyaha taraamid doolaa ku soo kordhiyeen qamre waa ku soo kordhiyeen xashiish waa ku soo kordhiyeen nadaamya noocaasay ku soo kordhiyeen iyo faksi maahane walax kale hadda ku soo siyaadiyeen ma tabsani aniga waay marka een, way ku soo kordhiyeen qamri iyo xashiishi maxaa kala jeedaa macnaha dadkii siiyeen dhalinyaradii naagihii wixii dhamma qof kasta ma ogta wixii waxay leeyihin barbaa kaa cuna waxaan oo caalamkaa laga cunaa taabuugaan cun saas yeel qofta wixiya iska cunee dadka waxay noqdeen dad oo eberhi ka dhigaan dadkii nadiif ahayo tawxiidka lahayo dhalinyarada ahayo iska baashaalayo jawgooru deganaayo masaajidkooda iska gelaadayo iska cibaadaysanayo lahay adiga bered beredka waxay bedeleeneen macnaha qaabka dhammaa dadkay bedeleenba saasaan ka wadaa macnaha ka waran marka een, maadaama aad dhahday dadkii ay bedeleen dadkii waagii wilaayadii ay joogtay wilaayada shabeellada dhexe iyo hadda ma farqigaa u dhexeeya farqi weynaa u dhexeeya far ma isu dhowaba markay walaayo joogeen dadkaas dad xoolihirsa iska ilaashado dukaamakiisa iska gato diintiisa iska raacdo jawi degan uu ahay hadda mu- waxay bedeleen bay-ada dhammadii bedeleenba saa maxaa jira bay-ada bay-ada makuray naqata hadda waa kan walaalku lahay ma ogta ninka la yidhaaho wixii kitaabku idinka xaarantiyo dhamu waa idin xalaal soolma dheh siday ka wadaan marka saasay nidaamkaasi markay ay ku haayaan maana wax ka bedeleen hadda adiga dadka inay halleeyeen oo kii mooto nimanka naaga mooto isla raacayaan oo naagta taabuga loo shidaayo oo ninku taabuga shidaayo oo xashiishka la cunaayo oo kaniinig la gedaayo meel kasta duka lala wareegaayo suuqyaalka oo muddada la isku dhufanaayo oo qabiiladii la iskula diraayo ninku in kaniini soo cuno qabiilka kale inuu tago hadda kahor aab adeerkaya nimankaanu dirin dharag siihayo oo dagaal qabiiladku xataa wax ka bilaaba kaniiniga ka mid ah intaasaan kala socdaa macnaha waa tahay een, markii la eego een, dadka bulshada een, waagii ay xarakada joogtay halkaas iyo hadda farqiga u dhexeeya ma dareemayaan iyaga nabadoonadii ay tihiin dadkii aad ku dhex jirtiin waa dareemayaan maalin hadda bulshadu xilligii hore iyo hadda mashquul iskuma leh markay ku imaanayeen waa dadka qalbigay ka qaadeenba hadda se qof kastoo wax garata waxay ku leedahay wana nimankaan israacsiisii rabaana waa jabeene nin nimankaan jagah nagala yidhaah leeda nimankaan jagah nagala yidhaah waddanka waa naga baaba'u hayaa muslimiinta waa soo dhoweyneynaa mujaahidiinta waa soo dhoweyneynaa waa nimankaan sidaa nagala yeela hadda joogaan xaaladda hore waa arkeen culeyska hore waa arkeen xilligii hore raggu dadku nadiif ay marka la kulmaaya waa lasoo kordeg gaalaa ku habsata maalin sidoo hore kale nadiif ay ahayn ha mujaahid dadku mujaahidiinta soo dhoweey hayaan waxaa ka mid a hadda meel la yidhaaho ceel la yidhaho iraarle cali gudu wuxuu ugu aadeen bartaas cadaal xaggeera biyaha hadda masagwey xeebtare lagu cabo boydu shala waxay kasoo qaadayeen cali guduud iraarle meel ay kasoo qaadayaan cali guduud bartaas ugu aadanta ceelka iraarle waa la yaqaanaa muslimiintu waa taqaana ceelka iraarle kasoo qaadayaan Eh, waxay ku cabayaan wadada masagwey wadada ciga ka timaado masagwey ka dusha waa wadada xeebta bad afkeer hiilkii biyahaasi ku cabayaan talada rumahaas waay marka dadka xoolaleed waxay ku jiraan markay xeebta maraanna dadka waa dhex maraayaan haddii guriga nima waxaa dhahay hadda xeebta joogan badoonka wuxuu iri bur iyo sokor iyo bariis a guriga iyo lowr iyo macsar macsarti iyo haaf bura iyo haaf sokor isku darsadeen ur iyo laytar saxim asay isku qasteen inku cerimay digsi ahayn ur asay qoboleen shumeynay meesha yaaleen ur shalay qobol wuxuu iri meelahana inkoman tagaa yaaliin nidaamka hore waa saas marka nin bur cerima iyo sokor cerima isku cunaayo ma ogta iyo iyo macsar cerima anfida daba taalaa ka daran marka nidaamka hore saas waayo
macnaha een, dadka guryahay u galayaan waxay yaalay ka cunayaan ceyrin iyo wax walba saas maa kala jeedaa dadka macnaha ay guriga markay tagaan dadku waa kagan isxaabayaanba qof soo dhaweeya male maogta gurigay baaranayaan guryo marka waxaa yahay marka guryaha waa taqaan guryaha xeebta maogta aqalla beera maqban maogta waxay duugtaan maogta waxaa duugata maahana wixii kale subaga ceeriima iyo burka ceeriima iyo sokorta ceeriima isku darsanayaan naaray ku shubayaan shalni wuxuu rasan labaatan labiya ku doonay in qasteen sidii cajiinka camal soo cuneen ugur marka taladu saas waaye oo nimanka qasanaa cunaya yeeyihiin waa kuwaan murtadiinta oo gaalada ah masagooyi laga raaco waaye oo marcalasta waaye iyo macawislidoor wax la jara waaye waxaas waxa qasana oo noocaas waaye oo dowladda isku sheegaa waa waan gartay Mhm.
waa tahay maxay tahay een, dhibaatooyinka een, maadaama aad ka mid tahay nabadoonada een, shabeellada dhexe nabadoonadood mid ka mid ah een maxay tahay waxa laga diiwaangeliyey ama dhibaatooyinka aad kala socotid sibaarooyinka tirabeelka aad soo tirisay dadka lagu dhibaateeyey ama dad wax lagu gaarsiiyey ama dad lagu dilay ama dad hanti loogu dhacay maxaad ka sheegi kartaa dhibaatooyinka ugu darna ee ka dhacay sibaarooyinkaas isbaarooyin dhibaato ugu daraa waxaa ka dhacay gaariyaa meel soo istaagay meelay bir u taallo lacagay ka qaateen hal kaloo ku tegey gabaray ku dileen isbaaro kaloo ku tegey wixii baabuurka saarayna waa qaateen wixii naaga joogana waa xoogeen midda lagu diiwaangeliyay taasaa ugu dareed waxaa waaye marka markay tagaan haddana qabiiladana waa isku baabi'iyeen oo diiwaangelis waxaa kamid a qabiilada inay isku baabi'iyeen oo qabiilada hadda maanta ay celi ka soo qaad warshiq way iskula direen ilaahay kuma damba diire cabdulahi caroone way isku direen iyo ninka la yidhaha cabdi agoonyar cid walbay isku direen cidayna maanta isku dirin oo muslimiinta meesha joogi jirta cidaan maanta colaad ahayn waa gaabanta hase qof kasta kulaada war mujaahidiintu maynaga soo gaaraan waa gacantaan ku soo dhaweyna nimanka meesha ku jira aan kaa tusayna meesha isbaaratoon aan kutusayna nimanka niman la arkaa maahaynba nimanku maalintiin waxay dhacayaan markay layr u joogaan ama layr u deeraan waa kale kudaa xeebta waa kale kudayaan hadda darraad iyo shalay waxaa lagu raacaya xeebta waa ka kala cararayaan marka xaaladda warcinkaas waaye waa tahay markaan waxaan siinayaa een, nabadoon somatar nabadoon somatar een, haddaan aan fiirino dhanka hiiraan dhanka hiiraan een, isbaarooyinka aad bay ugu tiro badnaayeen ayagana dhankaas aan ilaa heer xitaa ay- ay ay ka bannaan baxeen ay dhaheen isbaarooyinkan maxay tahay ka war maxaad kala socotaa isbaarooyinkaas dhibaatooyinka een, dadka ay ku qabaan hiiraan eh, degan eh, gobolka hiiraan بسم الله الحمد لله رب العالمين إن أدر waxa weeyaan horta Soomaalidu waxay ku mahmaahan kul wayl waa wada indhoon wada aqal dadkuna waxay dareensan yihiin maanta oo ay ka dhergsan yihiin oo xogtooda ay ka qarsooneen ama idaacad ha ahaadeen dad jooga oo sida idaacadaha kaleeto dal iyo dibad meel ku yaalaan ama ha ahaadeen een website nin ka shaqeey ama ha ahaado nin een kaleeto oo magaalo jooga ama magaalooyin taga kulligood waxay ka dhergsan yihiin waxa ka jira meeshaas lanna waxa ka jira waxay yihiin waxa weeyaan ninkii xoog yar ninkii xoog yar baa wixiisa la qaatay xoolihiisuna maba lahanba hadalba male naftiisana waa la dilay isbaarooyinka yaallana waxaa keenay oo aabbe iyo hooyo u ah een, ninkan socdaahi wax xalaala ma rabo wax xalaala ma rabo hadduu wax xalaala rabo ya maba lagu soo duulinba meeshan xalaal baa ka jirtay dadku xoolahooday haysteen diinkooday haysteen dadkooday maaragtay een, u dhaqnaa beerahoodaa dhaqnaa baraagahoodaa dhaqnaa waxaasoo dhan waxaa suuriyey xumaantii ay la yimaadeen xumaantii ay la yimaadeen baa suurisay een, bahalka la yidhaha qaansiirka dhaqma la dhaqo kuma daahirsamo dhaqma la dhaqo kuma daahirsamo nimankii xamar lagu suuriyo oo cararay oo godadka galay ya oo noqday hal mar iga qarid muslimiinta baa soo foofay gaalo waa u yeerteen gacanta ugu yeereen waxaa la yidhi haye gaaladii soo garabsiye markay soo garabsiyeenna sanka sidii looga garaacayay markay dambata way yimaadeen gurina deymayaan gabarna deymayaan neefna deymayaan xoolaha markay dhex maraan waxaan ogsoonnahay xoolaha markay dhex maraan baabuurteeda soo marto waa istaagayaan joojiyaa laleeyahay to- afar shanaa la saarana waa lala tegay yaa weydiisanaysa xoolahaaga adugu waa cidna xoog bay ka- lagaaga haystaa nin xoog laha ka haystay ma fahamtay diyaaradan hawada duulaysa ee baalka la yidhaahdo darooniska la yidhaahdo iyo helikobtaradan socdaa waxay gacal iyo gaashaan iyo sokeeye u yihiin mooryaankan taagan wadada oo isbaarad u taalo isbaarada in u taalona ayaga xaqiijinaya laannu koray ka waardiyneen markii shabaab soo aadin lahaa xabaddu marka ay dhacdo diyaaradan iyadoo socota imaanaysa ayadaaba ka qaybgelaysaba isbaarada maraykanka wax uga taalla yuhuuda wax uga taalla ingiriis wax uga taalla turkiga wax uga taalla kulligood dowladaha soo duulay isbaarada waxbay ku leeyihin kulligood maxaa kala jeedaa waxay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin xoog naf iyo maal iyo wakti iyo fakri ku bixinaya si isbaaradan u jiri lahayd nimankan isbaarada dadku wada dadkan u dhicin lahaayeen u kufsan lahaayeen gabdhaha waxaan ogsoonnahay inay Waaya- waaya maxay ka faa'iidayaan marka waxay ka faa'iidayaan waxay ka faa'iidayaan een wadankan wadanaan dad lahayn bay rabaan Een, ninka la dhihi jiray sheekh boqorsoon raxmatullahi caleyh raxmat waasica baa wuxuu yidhi hadda kahor wuxuu jeediyey muxaadaro la yidhahdo dhaxalka- dhaxalka ninka qaawan dhaxalka ninka qaawan waxay ka qaawan yihiin soomaalidu meeshan waxaa yaallo barwaaqo iyo nimco iyo shidaal iyo dahab iyo eh, macdan ku jira wadankan bay ka ca- waaba dhoohan yihiin dad dhoohan wey waxay rabaan inay gaaladan gurtaan hadda waxaa la ii sheegay meeshii la dhihi jiray een, xeebta ku tilayo iraaradle ka sokaysa maxay ahayd wargaadhi waxaa la ii sheegay oo weliba rag aan ku kalsoonay ii sheegeen wargaadhi inay diyaaradaha helikobteraha soo degayeen la qodayey dhagax macdan laga bixinay oo maraykanku ay qaadanayeen iyo turkigu dadka laga daldalan dadka laga waardiinaya waa shabaabaa laga waardiinaya oo maraykanka iyo turkiga la waardiinaya ingiriiska iyo yuhuudda laga waardiinaya meesha lagu waardiinaya ciidamada waardiinaya dhaxalkoodii oo waxa la qaadan dhaxalka ninka qaawan wey dhaxalka ayagu ay lahaayeen baa la guranaya badaa laga guraya birigaa laga guraya waxaa laga guraya meel kasta laga guraya badda gunteeday ka bixinayaan waxay ka bixinayaan een, een, een, een, magaalooyinka iyo soonaha xeebka ah waxay ka bixinayaan buuraha oo waa la ogsoon yahay waxaasoo dhan maaragta dhaxalka ninka qaawan markaan soo xusuusto markaan soo xusuusto anoo waxaan arkaa een, fekeraya muxaadara markaan xusuusto waxaan u fekeraya waxay tahay dadku ma fahmi karaan waxayna fahamsanayn laa yaclamuun weeye dadkan laa yaclamuun weeyaan dadkaa agtarkood inta badan nimanka hadda marka ku hareeraysan oo wargaadha dhagaxa laga qodayo macdanta la bixinaayo dahabka laga daldalayo qa- nimanka qaadanaya nimanka waardiinaya maxay ka helayaan waxaa la yaab ah waxa ay ka helayaan laannu waa xoolahoodii weye dhaxalkoodii wax la qaadanaya dhaxalkiisi ninkii qaadanayay buu isu waardiinaya inuu qaato u waardiinaya waxna la sii maayo hadda goorma waxaa la yidhi islaambaa waxay dhashay laba wiil aabboodna xoolo badan buu lahaa bacdeenna labadii wiil odaga waa dhintay markuu dhintaa waxaa soo saftay niman ay qaraabo yihiin waxaa la yidhi nimankan xoolaha ka qaadan habarta way u yaartay markii ogaatay barnaamijka way u yaartay kaalayitin way u yimaadeen markii u yimaadeen waryaada xoolihiinna la rabaa in la qaato xoolihiinna baa la rabaa in la qaato tooreeyadiinna iyo intaad kor soo saarataan afka isku mudmudo hadba dhinac ku warwareegi tir hadba dhinac u warwareega waa maalkiina wax la rabaa in la qaatee warkama fahmi maalkoodaa nimankan la doonaya in la qaato ayaguna waa waardiinaya qoryuu ku waardiinaya ayagana waa la guraya xoolahoodia la guraya dusha waxay uga waardiinayaan dusha waxay uga waardiinayaan oo ay daroniska iyo diyaaradaha helikobtarada iyo saas kale loo wareegaya waxay tahay inay dantooda fushadaan dantooda see ku fusha karaan inay doqonkan diraan ilmaha sambuus afargeesa baa loo di- ah, hebel u diri is yiraadaan been bay isu sheegeen markaas- markaas ilmuhu midaa la siin markaas hooyadaa ku raadin xagga kaa raadin wuu ordayaa habartiyo ku dili ama odaygii ku dili wuu cararay sambuus afargeesana u diri yiraadaan ilmaha saas yiraad hebel anu- anaa sawir waa kan waa ka caqli badana nimankani dhaxalkoodiyaa la qaybsanaya oo la qaadanaya turki yurub iyo waxaa qaybsanaya iyo amerika iyo aasiya wixii jooga iyo afrikaan baa qaybsanaya meesha lagu qaybsanayana ayagaa waardiye ka ah. maba ogaba wax meeshan yaallo lagu qaybsanaya war uma hayaan Een, marka waxa aan ka wadaa waxay tahay waxay tahay Een, nin baa gebiyo wuxuu yidhi nin baa gebiyo wuxuu yidhi danyuus baraha dabaqoodhiga iyo daalinka iyo tuugga diinlaawayaasha kufriga dabanlashanaynayo diinkaa kuwa laga gatay oo doolar laga siistay diyaaraadka dusha hoganaya hola caddaada dabaqoodhigaa daadsana hoos ka diriraya diintaadii weeyaan waxay wadar ku duuleene daaquriya ilaahu kula duufaan dhabanaysa dulmigii fircoon oo kale dunida keeneen dulmigii fircoon oo kale dunida keeneen diintaadii weeyaan waxay wadar ku duuleene daaquriya ilaahu kula duufaan dhabanaysa daaquriya ilaahu kula duufaan dhamanaysa ducaaddaa ilaahay dartii diinta fidinaysa waxa loola dagaalamahayaan idin dareensiine ya waxa loola dagaalamahayo baan idin dareensiine waa dahabka in laga dhaco dahabka in laga dhaco dunida duudkeeda may fahamta horta meeshan waxaa laga rabaa oo kaliya ah in la daldalo xoolaha dadka in la qaato may fahamta horta xoolaha dadka in la qaato maanta waad maqlayseen idaacadda hadda waa- waa- waa- idaacadda laga soo daayay een, nabadoonnadii een, hiiraan waxa ay ku hadlayeen oy ku eedeynayeen ninkii sambaloolshe iyo cali jayte ay ku eedeynayeen eeddaasuna mid muuqato wey waa wax muuqda wax muuqda weeyaan gabdhihii waa maarata waa asaayay qaadeen habrihiina waa gablameen ilmihiina waa agoontoobeen saddexdaas iskugu dareen safaradiina isbaaraa loo dhigtay oo waa la baaba'shay gaadiidkoodii waa la qaatay gabdhahoodii waa la qabsaday waxaas oo dhanna waxaa la yeelayaa ya cali jayte iyo sambalosha wax ma qaban karaan ameerika yurub iyo ameerika iyo kufaarta adduunkan joogta oo dhan baa waxay isku bahaysteen in ummaddaa la laayo muslimiinta diinkoodana in laga celiyo diinkoodana hee in laga celiyo meel kasta oo adduunka ku taala bawca kasoo ku taalma dadka muslimiinta saas ugu xaqarin ugu dhibaataysan yihiin shiinaha waad maqlayseen wixii ka dhacay xataa cibaadoodoodii baa loo diiday waad maqlayseen yuhuud waxay ku haysta falastiin kii taraam waa laa wuxuu lahay waad maqlaysa ha laga raro meeshan yuhuudda la dejina loo waasicinayaa oo masar iyo iyo- iyo ra- iyo rara dowladda lee urdun ha la raro saaxiibadey baan la hadlay war dadka muslimiinta looma ogola wax wanaaga haba yaraate looma ogola cali jeyte wuxuu la dhaqdhaqlaa waa maqlaysoon iyaga isku ulayno isku garaaceen wuxuu yidhi markaa tix yaroo gabay ah oo cali jeyte qusaysa jaytiya jamaacadu wataa waa jin ehelkii jaytiya jamaacadu wataa waa jin ehelkii jamacooyin gaalaa ayaa jayte soo diray junuuddii ilaahay ayay jaanta mariyeen jufaysyada marka loogu galo jeegta laga toogtay jibaadka isku baxay uu kufriga jiririqdiisii jaliilku adaa jari karaya jamaca gaaleede jaajun jaliilu kayl jooga laga waabul waxaan intaa uga dan leeyahay haddeer maalintii dhoweyto dagaal baa ka dhacay sideed iyo toban dhimasho ah iyo waxay noqdeen labaatan iyo afar dhaawac ah. waa laysku soo laabtay waa laysku soo laabtay marka laysku soo laabtay waxay noqotay labaatan dhaawaca iyo toban dhimasho ah maanta dagaala ka dhacay galabta waxayna sheegeen dadku si- inay sideed meesha uga tageen dhimasho ah oo kuwii kale dul taalla oo qolfoobay waxaas oo dhanna waxa wadaa waxa wadaa waa yurub iyo ameerika dhaqaalaha iyagaa bixiya gaadiidkana iyagaa keenay nimankana iyagaa soo adeejiyey xasanna iyagaa soo diray oo xasan waxaa cad oo u caddeeyey isaga iyo atbaacdiisa ku hareeraysan ameerika inay soo dirtay dagaalkana ameerika ay waday bacdeenna amarka meesha ay ku siiyaan ay aadayaan ayagana uusan amarku ka goyn waxaadna iska goyn waa tahay waa kusoo laabanayaan nabadoon samatar aad baad mahadsan tahay ee nabadoon fiigaal Een, dhanka shabeellada dhexe haddaan usoo laabano maxay tahay dowladda federaalka danaha ugu jirto in ay isbaaro dhigtaan haddiiba dadka ay dhibsanayaan midda kale waxay tahay een, dadkase oo isbaarooyinkaas gobolada dhexe ama shabeellada dhexe dadka isbaarooyinka lagu dhibaateeyey iyo dadka degan een, maadaama nabadoonadooda aad tahay maxaa ugu qorshaysan midda ayaga maxaa ka hortaagan inay dhahaan war isbaarooyinkan ma rabnee een, bal naga qaada waxaa ka hortagan dadka naftigiisa een, waxyaalo badana qalbiga ka galo waxay u ogoleen macnaha walaxduda iyo diyaaradaa wax ridaa iyo walxa in loo sheegay dadkii alla maskax dhumiyey marka lemeexso dad dad waxaa maqla dadaa nimana isku soo leexda cadeen lix agtar isa yidhi nimankan meeshaan isbaarana aale ma jirin nim- r- mujaahidiinaa joogi jirta isbaara lama dhigan barnaamijkan ha nagala qaado waxaa maqla in la yidhi madaxtooyaal idinka wacay baabuur iyo lagu xaabshay xamar la geeyey marka xamar la geeyey waxaa leeyahay anugula haystaa Ar- waxaa tinaa la yidhi een, alqa- al- argagixisaa tinaa la yidhi qawaaridaa tinaa la yidhi war qawaarij maxaan kuna anugu isbaarada ha nagala qaado iyo kaniinigan beredka lagada ha nagala joojiyaan dhahnay warkaas ka baxaa la yidhi qawaaridaa tiin haddaad er- afkiina laaba weydiin iyo indhihiinna hawsha anukaa soo dirnay qayaar bad leydinaa la yidhi waxaa dhaha waxaa waa nimanka ugaas isku sheegaayo xildhibaan isku sheegaayo daaguudka inku suubsadeen waayo marka nimanka culummadaas iyo culamaa usuu iyo walaxa in isu kaashadaa dadka saas u dhibaaya maahan dadku boqolkiiba boqol mujaahidiintay rabaan hadda qaasada shabeellada dhexe mujaahidiintu waa ilaa iyo cadeen lixi ilaa alkowsar dhulkan waa caadi waa say daraysan yahay xaalkeedu dadka hadda joogo kale wadamankan kale aad marka loo gudbo dhankaas califool dheere iyo dhankaas iyo biyo cadde iyo dhankaas naftigan mujaahidiintu waa warkeer waa ka socdaa meeshaan dhaxo markii la dhaafo adiga cali guud la dhaafo burdacaar iyo warshiiq iyo cadale iyo waa uun maaga meeshii waxaan maahane meelaan kale talo kale oo gooniyo tore kama socotoba shaqadar waa uun kala socotaa maahane nidaam ahaan adiga meele inka ordaaya ma hayaan walaxay arqaladay hayaan mujaahidiintuna waa ka raacaysaa taladar marka talawiin ku malaba tashabelle dhex talawiin ku mal raggu gaaladu talawiin ku malaba macnaha waxaa qofta markay beriga hadasho niman dhar caday soo dirsadeen qofta markay tahay nimankan iskale waxaa leeyahay hebel waa ku faana inaad mujaahidiin ku soo waceen mujaahidiintu ku soo waceen oo koob ku tukada iyo akhyaarta xagga jirta ku soo waceen mujaahidiinti awaaji marka waxaan rabnaa warkaad wada waa ogna qofta dee waxay isleedahay nin wada hadda qor aanan qaadan karin oo banaanka is dhigi karin iska gaabsa waa marka iska gaabsa maa ku joogaan maana tala tala oo shabeelada dhexa raggeeray odayaasheeraya muslimiinta ka socod kuma joogaan manka meesha wax laansida ma joogaan waa tahay nabadoon fiigaal ma jirtaa baaqiyo idinkaga imaanaya dadka shacabka ah ee dhibaatooyinkaasi baaxadda leh la kulmaaya isbaarooyinka ay ka mid yihiin maadaama nabadoonnadii aad tihiin baaqidu waa iska daba dhacayaanba habeen daa'ima iyo subax daa'ima oo lagu soo war mujaahidiinta awan meeshan dhibkaasaa ka socda ilmihii dhammaayo oo tumaysan jirtahay waxaa la- muqaadirada loo keenay qamraa la cabsiyuu hayaa hal waxaa la leeyahay hadda waxay keeneen lambaro waxay keeneen lambaraan wadnaa yiri maal horate boqol nin maa rabnaa yiri cadeen lixii yimideen maxaa rabtiin ale boqol nin haye maxaa kamid a boqolkaas nin boqol lambaraan wadnaa oo lacag bisha kusoo dhacayso boqolkii lambar aad sheegaysaan aawaa layidhi wuxuu yidhi ninku waa baxaa xafiis madaxtooye ku yaal u tegaa markaasaa lacagta usoo dhacay ha layidhi way idin fahanaa layidhi in arbacdi fadhiisteen way idin fahanaa layidhi aninku dad lagu dad lagu weeraro axmedoobe ma hayna waa salaamantiinaa layidhi nimankii nuucaa soo jiraaye saddex baabuur wartana waa ka cagalaameen waa ka deeyeen marka talo dadku waa fahansan yihiin insha allah waan laga dulqaadaa mujaahidiintu waa ka dulqaadan doontaa saasaan leeyahay markaan waxaan siinayaa nabadoon somater nabadoon somater isbaarooyinka yiilay ama ay dhigan jireen waagii hogaamiye kooxeedyada ee, ama waagii mooryaanta isbaarooyinka hadda yaala yaa badan
bismillah Een, haddee sideeda ul ul lagu jimiyo aan lahayn ama waa dheerata ama waa gaabataa baa le. middaas waxay ahayd maxamed dheere nin mujrimahu ahaa oo murtad ah bacdayna hal isbaara u tiilay isbaaro kalena ma ogolayn dadka shabeellada dhexe degan wuu la hadlay oo joor iyo soonaheeda degan ilaa iyo meesha la yidhaahdo ilaa iyo cadale wuu la hadlay wuxuu yidhi hal ma hal tuugaa rabtiin inuu idin dhaco mise- mise tuuga tiro badan hal tuug hana dhacale haduu hana dhacale anaa tuuga tuuga idin dhacan waa aniga hal tuug oo kalena ma ogolin waana laynaya hal isbaaro oo kale ma oolin isbaaradaas taalla joor u taalla ya joor isbaarada u taalla oo tiile mee kongo iyo isbaarada tiiley ee meesha la yiraahdo bahalkii la dhihi jiray muxuu ahaa magaceedii waxaa la dhihi jiray maaxay isbaarada taalla isbaaro kale ma usoo ogolan marka la yimaado cadale waa laga gudbi jiray oo cadale meel un wax lagu fiirfiiriyey eedo waxa u joogi jiray calala uus hadda ka hor marna annagu sidaasay ahayn isbaarooyin Een, meesha la yidhaha gaalkacyo markaad tagtid meel la yidhaha shilanta bay ooli jirtay shilanta bay ooli jirtay halkaas isbaarada taalla mid kale lama ogolin waa la diri jiray ninkii aad marka la yidhaahdo een, cadaada la tago meel la yidhaha balli higisay oolin jirtay balli higis iyo dayanno bay ooli jirtay looma ogolayn mid kale waa la diiday godin labay ku dhigteen waa la laayay Een, meesha ugu isbaarada badnayd waxay ahayd meesha la yidhaha marka lasoo dhaafo mareer gur ilaa iyo meesha la yidhaahdo matabaan baa ugu isbaaro badnayd iyadana waagi dambeeto way isku laayeen way isku naceen nin kastaaba wuxuu yidhi guriga aan deganaa hor dhiganay dhibaato tiro badana ka dhacda marka lasoo dhaafo een- een daaday ahayd iyadana meesha la yidhaahdo ilaa iyo beredweyne waa daadsanayd ayagaa isku laayay waxay isku laayeen ee, nimanka la yidhaahdo ayagoo isku laynayaan soo dhex mara anugu oo nagu xabadeen xataa baabuurka nagu xabadayay bacdayna een, nuucaas ahaan jirtay laakiin haddeer wax ka daran baa yimi ninba hadda kahor wax uu la bixi jiray baa la yidhi een, karfanta meydka dhinta maalin dambeeto ninkii isagay baa dhintay ajashi baa u timid markuu dhintay baa lasoo aasay waxaa la yidhi balaayo allaah kurida karfan la baxe waa dhintay maalin dambeetaa waxaa yimid is- nin meyd kalaa dhintay markii qofkii dhintay baa qabuuraha la geeyey qabuura markii lasoo aasay baa laga soo tegey subaxii dambeetaa islaan malaha ari raacatay yaa waxay soo aragtay meydkii oo bannaanka yaalla war meydkii bannaanku yaalla haye karfan diirtaa la waa la raadiyey oo wiil hanaqaada oo isaga dhalay baa is- ku soo barbaaray karfantii la bixin jiray waxaan aad u jeedo meesha jooga oo mooryaan ah kuwii dhalay baa baktiyey hore u baktiyey oo isbaaro ku baa wixii isbaarada aan ku laynay oo shareecada lagu dilay iyo wixii maaragtay iskood u dhintay wixii baa dhalay wixii waxay dhaleen weeyaan waxaani ma fahamtay wayna ka badan tahay mana u dhowaa waa boqol jibbaar bay uga badan tahay marka dadka waxaan leeyahay dadku inay fahmaan wax waayah aan kaa dhex galo een waxaa tiri isbaarooyinka waagaas yaale Ha.
aaba nidaamsanaa hadda waa tira beel dee waagaas waxay ahayd een, xilli mooryaan dee hadda dadkan dowladay sheeganayaan sidee hadda uga isbaaro badnaanayan marka dowlada ma jirto meesha dowladahee nin loo yeerinaya suu soo fadhiisanaya meediyaha la soo fadhiya waxaa laygu yiri een, oo la yiri dagaalka een, anagu ma- ma- ma lihin Een, dowladda maraykanka noo soo dhiibtay markay noo soo dhiibtaan anagu saasaan ku wadaynaa nin kale madaxweynena maa waxaanu dowladana maaha etoobiya halkan ka fadhisa waad aragtay ma imise mar buu u tegey xasan imise mar baa loo aroosiyey shaydaanka waxa loogu aroosinaya waxay tahay doqon weeyaan doqon weeyaan dowladdan meeshana dowlad lagama rabo dowlad muslima iyo dad muslima lagama rabo dadka muslima in la baabi'iyaa la rabaa in he la baabi'iyo dadnimadooda iyo diinkooda iyo dalkooda iyo sharaftooda iyo deeqooda in la baabi'iyaa la rabaa soomaaliyana waa hareeraysan tahay xaray ku jiraan xaradaas nin qori afkii ku garaaca mooyo xabad sanka ka geliye qof kale ku noolaan mayo xaryaha lagu jirona ya inta u xaraysana waad aragteen meydkii wuu soo bixiyey wuuna qaatay dhulkii habarta waayeelka oo qaylinaysa maxaa looga qaylisinaya waxa looga qaylisinaya maxay yihiin naf iyo maal iyo wakti iyo fikir baa lagu baaba'asha dadka waa la laayay kusoo laabanaya nabadoon somater een, nabadoon fiigaal een, maxaad halkaas raacinaysaa oo ah isbaarooyinka yeeli jiray waagii hore hogaamiye kooxeedyada isbaarooyinka hadda een, dowladda federaalka u taalo isbaarooyinkii een, xilligii oo isba- uga- kooxeedka ali jiray hadda maanta farqi isu dhow ma ah ragga gaaridu markay xamarka soo baxaan ay soo baxaan xamarka soo baxdo banaadir wuxuu kaaga helaa galgalate markaad kasoo tagto markaad saabto shabeellada dhexe ruumgoda intee marka de- degmada ruumgood rabto boona waxaa laga soo gooyaa kaaga soo gooyahaan meesha la yidhaaho en- en- maxay maxay marka kaaga soo gooyaan qof kale ku taabamayso haddana waxaan maqlaa lix iyo labaatan lix iyo labaatan meelood lacag lagu bixiyaa markaad ruumgood soo rabto hadda gaariga ruumgood soo raba kaxaka caadi waaye lix iyo labaatan uu soo baxaa waa tahay ugu dambeyn een, maxaa xal u ah dadkaasi isbaarooyinka een, iyo sida la isaga qaado dadkaas waxaa u- xal u ah inay kitaabka sunnada qaataan ay mujaahidiin soo dhoweeyaan ay iyinku dagaalka bilaabaan hadda meesha joogaan ka wadaan waaba wadaan haddana wadaan oo gacanta ku daraan afka waa wadaan hadda gacanta ku daraan taasaa xal u ah xal uga suka ma leh in kitaabka ilaahay qaataan noodon samatar adoo soo koobayo een, maxaa halkaa raacinaysaa een, sida isbaarooyinkan loogu hortegi karaa maxaase xal u ah dadka Een, bismillaah xal waxaa u ah xal kaleetoo male adduunka laba xarigaa ka soo laalaada laba xarig xarigna shay- waxaa shaydaana faraqa ku dheggan xarigna waa xarigii nebi maxamed sal alla alay wasalam ma fahamti labadaa xarig xariggan shaydaanka ninka wata oon lala diriirin ya xaaraan bay ka tahay adduunkan inuu dego isbaarin waxaa looga bixi karaa kitaabka ilaahay iyo sunnada in loo laabto iyo ijmaac culummada oo shareecada ilaahay la dabaqo oo loo laaban karo intaasaa lagu helin karaa
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة guud ahaan halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaan u mahadcelinaynaa martida barnaamijka iyo dhegaystayaasha wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان